gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliya ayaa shirgudoomiye shirka amniga gobolka hiiraan waxaa shirka ku sugnaa laamaha amniga gobolka iyo degmada beledweyne iyo sidoo kale xeerlaalinta ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka gaashaanla dhexe carab yuusuf nuur ayaa ka waramaya qodobada laga soo saaray shirka
waxaa ka soo baxay shirkii amniga markii la qulaaseeyey kabacdi sida uu qaba qodobka saddexaad ee xeerka nabadgelyada guud shirka amniga ah waxaa iskugu wacay goboltooraha gobolka guddiga amniga waxaa la sameeyey ciidan isku dhaf ah oo booliiska iyo nabadsugidda iyo iyo ka kooban milatariga magaaladan ammaankeeda in laga shaqeeya magaalada tacadiye badanaa ka dhacay xalayaa ugu dambaysa kiis dil aha ka dhacay oo dhaca si looga hortago waxaasoo dhan ayaa go'aano looga soo saaray go'aanada waxaan rabnaa marka in ay si saxa u dhaqangalaan ayna fuliyaan ciidamada amniga qodobka koowaad ka hortaga khataraha cadowga in laga hortaga cadowga magaalada oo wax kasta oo cadow ku ah qodobka labaad ciribtirka maandooriyaha waa dareemi kartaan maandooriye meeshuu ku soo bata amni daraa ku soo badata magaalada waxaan dareemaynaa maandooriya baryahan dambeeta zaa'id ku noqday wax kasta oo dhibaato ku ah dhibaato kasta oo dhacdaa waxaa sabab u noqonaa maandooriyaha meeshuu ku soo bata waaad ogtihiin waxaa nugu furan xaduudka etoobiya baabuurta ayagoo sidooda waxaa laga yaabaa wax walbaa lagu soo rarahaa la keenaa oo waddankeena wax ka xaariman oo xaaraamahaa jira oo diinta islaamka ay xarimtay wax kastoo diinta islaamka xarimtay waa naga xariman yihiin haddaba sidaas darteed waxaa kale oo mamnuuc ah magaaladan aanan lagu dhex arki karin maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kowdii bishii siddeedaad agosta labada kun labaatan iyo shanta wax la yidhaahda hub sharci darro ah hub aan ciidamada amniga aysan wadanin ama ciidankii loo igmaday inay magaalada ka shaqeeyaan ammaankeeda ciddii lagu arka tallaaba laga qaadaa qodobka kale waxaa waaye maanta laga bilaaba oo taariikhda aan horey ku soo sheegnay magaalada waxaa mamnuuc ka ah indhashareerka fiismaaska waxyaalaha wejiga lagu duubta magaaladan waxaa jiray waxay ka caaganayd waxyaalaha indhashareerka in lagu dhex qaata baryahan dambese waa ku soo bateen haddaba sidaas darteed waxaa si cad looga sheegayaa bulshada inay ka waantoobaan waxyaalaha aan soo sheegnay ee ka soo baxay shirka amniga ah waxaa kale oo ka mamnuuca magaaladan maanta laga bilaaba hubka cir toogtaha ah oo ay magaalada lagu dhex iibinaya maanta laga bilaaba hul cir toogto hub ah laguma dhex arki kara magaalada dhexdeeda lagu iibinaayo qoryo lagu baroobaynayo waa xaaraam laguma arki kara tallaabana laga qaadaa meeshii lagu soo sheegay iyo goobtii lagu arka maalmihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne ayaa waxaa ka dhacayay falal lid ku ah amniga